إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo qodobadan idinkugu hayna waxaa ka mid ah diyaaradaha dowladda mareykanka ayaa duqayn ay ka geysteen gobolka bakool waxay ku dileen siddeed ruux oo isugu jira haween iyo caruur faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa qaraxyo ciidamada xabashida itoobiya maalmihii lasoo dhaafay lagula beegsaday qeybo ka mid ah gobolka bakool taliyaha ciidanka danab ee jubbaland ayaa isdirqi ah uga badbaaday iskuday dil la doonayay in lagu khaarijiyo iyadoona magaalada muqdisho lagu dilay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka askari dharcabah ayaa afgooye lagu dilay iyadoona qarax iyo duqayn gobolka bakool lagula beegsaday askarta xabashida ah madaxweynaha dowladda federaalka ayaa shacabka soomaaliyeed weeraray isagoo kasoo horjeestay dareenka farxadeed oo ay ka muujinayaan natiijooyinka dagaalada dowladda federaalka ayaa qaramada midoobe ka dalbatay in la hakiyo wejiga labaad ee bixitaanka ciidanka shisheeye atmis kadib guuldarooyinkii isdabajooga ahaa ee kasoo gaaray furimaha dagaalka xasan sheikh ayaa ka warmay weeraro lagu dili lahaa madaxuu isaga ka mid yahay oo ka dhacay gobolada dhexe isagoona shaaca ka qaaday in askartiisa maalin walba la dilo wilaayadii islaamiga ah ee bay ayaa dugsi sare ka hirgelisay degmada buulafullaay kadib munaasabad ka dhacday degmadaas wasiirkii waxbarashada dowladda federaalka cabdulaahi goodax barre ayaa sheegay in sambaloolsho uu waalnayn jiray welina uu yahay nin uu ku dambeeyey raadkii waalida burcad kenyaan ah ayaa lagu eedeeyey inay dhac ku hayaan xoolo dhaqatada soomaalida ah ee ku nool dalalka muslimiinta oo ay xooga ku haysato dowladda kenya tobanaan ruux oo falastiiniyiin ah ayaa ku dhaawacmay iska horimaadi culus oo ka dhacay bariga magaalada ghaza قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay sideeda rabiicul awal sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada diyaaradaha dowladda mareykanka ayaa duqeyn ay ka geysteen gobolka bakool waxay ku dileen sideed ruux oo isugu jira haween iyo caruur cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa inoo faahfaahinaya dowladda maraykanka oo waxyaabahay caanka ku tahay ka mid taha laynta dadka maatida ah ayaa sideed ruux oo isugu jira dumar iyo caruur shalay barqadii waxa ay ku dishay deegaan ku yaala duleedka magaalada buurdhuxule ee gobolka bakool diyaaradaha maraykanka gantaaluhu ku rakiban yihiin ayaa waxay duqeeyeen sideed isugu jira haween iyo caruur kuwa oo goobta ku qurbaxay maamulka deegaanka iyo dadka shacabka ayaa waxa ay aaseen dadka maraykanku uu duqeeyey sideedda ruux ee maraykanku uu dilay ayaa waxa ay kala yihiin xabse sheekh isxaaq cabdulaahi oo toddoba jir ah asmo sheekh isxaaq cabdulaahi oo shan jir ah fatxi sheekh isxaaq cabdulaahi oo afar jir ah jawaahir sheekh isxaaq cabdulaahi oo saddex jir ah iyo wiile isxaaq axmed oo ahayd hooyadood sidoo kale waxaa dadka maraykanku duqeeyey ka mid ah saynab cabdi cabdulaahi oo afar iyo toban jir ahayd iyo jawaahir cabdulaahi oo afar jir ahayd iyo ayeeye faadumo ibraahim oo ahayd ilmaha ayeedood taas oo da-deedu ahayd toddobaatan sano bulshada ku dhaqan gobolka bakool gaar ahaana buurdhuxulle ayaa si weyn waxay u hadalhayaan duqeynta maraykanku uu ka geystay duleedka buurdhuxulle taas oo uu ku laayay dadka maatida ah ee tiradooda sideed ruux gaarayso toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii duqeyn maraykanku uu ka geystay deegaanka oodweyn oo u dhow ceel la helay oo hoos taga degmada ceelgaras ee gobolka galguduud uu ku dilay islaan waayeel ah iyo caruur ay ayeeye u ahayd maraykanka ayaa sanadihii lasoo dhaafay gobolada koonfurta soomaaliya duqaymo uu ka geystay waxa uu ku dilay dad caruur iyo waayeele ay ku jireen iyo xoolo intaba faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa qaraxyo ciidamada xabashida itoobiya maalmihii lasoo dhaafay lagula beegsaday qeybo ka mid ah gobolka bakool dhanka kale taliyaha ciidanka danab ee jubbaland ayaa si dirqi ah uga badbaaday iskudaydii la doonayay in lagu khaarijiyo iyadoona magaalada muqdisho lagu dilay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka maxamed cali ayaa faahfaahinaya xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxyo maalmihii lasoo dhaafay ciidanka xabashida itoobiya lagula beegsanayay inta u dhexaysa degmooyinka ceelberde iyo xudur oo ka wada tirsan gobolka bakool qaraxyadan oo lixa ahaa ayaa lala beegsaday kolonyo ay la socdeen ciidanka xabashida itoobiya kuwaasoo muddada lixda maalmood ah ku socdaalayay inta xidhiidhisa degmooyinka aan kor kusoo xusnay waxaa ciidanka xabashida itoobiya la socday kuwo soomaali ah kuwaasoo ku hagayay waddada ay doonayaan ugu yaraan sideed askari oo etoobiyaan ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen qaraxyadaas halka ay ku dhaawacmeen koob iyo toban kale oo xabashi ah sidoo kale waxaa qaraxyada ku dhaawacmay afar askari oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo wadayaqaan ahaa lana socday kolonyada xabashida waxaana meydadka iyo dhaawacyada ay ciidanka xabashida geeyeen degmada xudur ee gobolka bakool axaddii lasoo dhaafay ayay ahayd markii weerar cagmarin ah duleedka degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ah ee bakool lagula beegsaday kolonyo ciidamo xabashi ah oo halkaasi ku sugnaa weerarkaasoo lagu dilay ku dhowaad saddex boqol oo askari oo etoobiyaan ah halka lagu gubay gaadiid badan oo ay wateen dhanka kale wilaayada islaamiga ee jubbooyinka wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qarax la beegsadeen mas-uul ka tirsanaa ciidanka danab ee uu maraykanku soo tababartay qaraxa oo ka dhacay magaalada kismaayo gaar ahaana xaafadda farjanno ayaa lala beegsaday guri uu halkaasi ka degan yahay taliyaha ciidanka danab ee jubbaland ninka lagu magacaabo carab dheeg carab ayaa si dirqi ah kaga badbaaday qaraxa lala beegsaday balse waxaa dhaawacyo culus kasoo gaaray laba ka mid ah ilaaladiisa geesta kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa weerar qorshaysan oo ay ka fuliyeen mid ka mid a degmooyinka gobolka banaadir waxa ay ku dileen sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka howlgalkan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen degmada daynile ee magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu dilay isbatoore xasan oo ahaa sargaal ka tirsanaa ciidankii lagu soo tababaray dalka eriteria mahadsanid askari dharcad ah ayaa afgooya lagu dilay iyadoona qarax iyo duqeymo bakool lagula beegsadaya askarta xabashida howlgal gaar ah oo ay xalay mujaahidiinta ka fuliyeen magaalada afgooya ee gobolka shabeellaha hoose waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalk oo lagu magacaabi jiray maxamed wuxuu ahaa jawaasiista dharcadda ah dhanka ayaa bakoolna ciidamada mujaahidiinta waxay xalay madaafiic kula beegsadeen askarta xabashida etoobiya ee ku goodoonsan meel u dhow goobtii toddobaad ka hor uu ka dhacay weerarkii lagu xasuuqay askarta etoobiyaanka ah kaasi oo ahaa duleedka rabdhuure labiyo toban hoobiye ayay mujaahidiinta goobtaasi kula beegsadeen etoobiyaanka isla bakool ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale waxay qarax la egteen kolonyo xabasho etoobiyaan ah oo kasoo baxay deegaanka yeed ee gobolka bakool madaxweynaha dowladda federaalk ayaa shacabka soomaaliyeed weeraray isagoo kasoo horjeestay dareenka farxadeed oo ay ka muujinayaan natiijooyinka dagaalada dhanka kale wuxuu ka waramaya weerare lagu dili lahaa madax uu isaga ka mid yahay oo ka dhacay gobolada dhexe isagoona shaaca ka qaaday in askartiisa maalin walba la dilo maxamed amiin ayaa faahfaahinaya madaxweynaha dowladda federaalka ayaa xubno ka tirsan maamulkiisa ugu qudbeeyey magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud isagoo wejigiisa laga dheehanayo murugo badan kadib markii toddobaadyadii lasoo dhaafay goobo badan looga adkaaday askartiisa laguna weeraray degmooyin iyo deegaano kala duwan oo intooda badan dhaca gobolada dhexe khudbadiisa oo kusoo aaday maalmo kadib weerarkii ciidanka etoobiya lagu laayay waxa uuna si dadban uga soo horjeestay dareenka dadweynaha soomaaliyeed ay ka muujiyeen jabka culus ee xabashida ku gaaray wilaayada islaamiga ah ee bakool waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay in lagu farxo marka la laayo bini'aadam oo markaasi uu ula jeedo munaasabad ahaan xabashida niman jiraday oo uun dee ku farxa mugay dad laayaanba farxayo oo maxaanku rahda boodayo maxaanku rahdaa xoog iyo waa jiro waa cudur waana laisqaadsiiyaa xasan ayaa khudbadiisa ku muujiyey inuusan taageero shacbi haysan dhanka kalena uu culeys kala kulmayo siyaasiyiinta mucaaradka oo kol hore uu isku dayay inuu xoog kaga rito kursiga ka hor doorashadiisa waxa uu khudbadiisa kusoo hadal qaaday weeraro nafhurnimo ah oo lala beegsaday isaga iyo madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor waxa uu sheegay in weeraradaasi aanay iska dhicin balse dadka soomaaliyeed ay kaalin weyn ku leeyihiin in badan oo iyaga ka mid ahna ay garab u yihiin xarakada al-shabaab madaxda meeshooda ugu tegi lahay dhaawacyo iyo waxyaalo yaryaraa gaaree ka badanaa gaari lahaa maalin dhaweytoon aniga maxaas joogay baabuur qaraxaa la soo diray baabuurkaas madaxda qarxinaya oo aniga qarxinaya oo madaxweynihii dowlad goboleedka iyo senataradii senatar cabdiqaybdiid oo ka mid yahay oo xildhibaan maxaanku rahdaa dhamaacad oo ka mid yahay qarxinayay oo soo aaday iskama geed dhulka ka soo baxay maaha oo la beeray lacagaa lagu soo sameeyey war shabaab kuwa lacagta siinayo oo qarinayo oo inuu ku magaciisa u qarinayo war dadka waxaa halligaya waa idinka ogaada dadka waxa laaynayo waa idinka nin maa shabaab anaa garanayo shabaab ma ah kan ma ah kii ma ah nin maa ku dacwona muxuu ku dacwoonayaa waa qabiilkiisa waay midaasaas ku dacwoonaya waa in adeerkay waay mid kaleasaas waa aqaana war ma taqaanin shabaab lama yaqaano haddaan naqaano waaba iska soo qabqaba lahinbe intaasi kadib xasan ayaa sheegay inuu hal cadow keliya leeyahay wuxuuna ku tilmaamay xarakada al-shabaab isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in maalin weliba ay dagaaladu joogto u dhacaan isla markaana aanay jirin maalin askar laga dilin lagana dhaawicin oo maalin walba muxuu ahay eh, eh, wiilasheena oo oo ciidamada qalabka sida ah eh, labada heero dowladood ee amni ciidamadooda amniga ah iyo wiilasheena maxaan ku irahdahay maalin walbay dagaal ku jiraan ay dhinto waaya maalin walbay dhaawacamaan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxaa ka muuqanayay habacsanaan caajis isagoona marar badan madaxa hoos u foorarinayay cali jeyte oo ka mid ahaa xubnihii la joogay goobta ayaa waxa uu jeediyey hadal uu niyadda ugu dhisayo dhanka kalena uu ku muujinayo inay xaaladdu ku xun tahay madaxweyne waxaan ilaahay ka rajaynayaa haddaad caawa yar foorarto adoo fooraro dhuusan reeb ka tegi maysid haddaan shabaab ku dhiiranno xasan sheekh ayaa laba sano ka hor isticmaalayay weedh ah hebelow dhiiqa ayaa lugaha lagu gelinayaa laakiin maanta siyaasiyiinta mucaaradsan sida uu wax u wado ayaa sheegaya in xasan uu isagu dhiiqo lugaha kula jiro taasi oo ay adag tahay siduu ugala bixi lahaa
waad mahadsan tahay maxamed amiin ayuu kaasi ahaa xasan sheikh ayaa hadda ku sugnin soomaaliya waxayna wararka soo baxaya ay sheegayaan in uu u duulay jabuuti islamarkaana uu ka cararay magaalada dhuusamareeb oo uu ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafay dowladda federaalk ayaa qaramada midoobe ka dalbatay in la hakiyo wejiga labaad ee bixitaanka ciidanka shisheeye artemis kadib guuldarooyinkii isdabajoogga ahaa ee kasoo gaarayay furimaha dagaalka mahad cubeyd ayaa soo jeedinaya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa kusii kordhay welwelka uu ka qabo bixitaanka ciidamada shisheeye ee atmis oo saddex kun oo ka mid ah bishan ay shisheeyuhu qorsheeyeen inay ka baxaan dalka soomaaliya kadib markii uu soo gaaray war sheegaya in fariisimaha ciidamada shisheeye ee atmis ka baxayaan ay ka mid tahay madaxtooyada looga arrimiyo dowladda federaalka ee ku taala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya islamarkaana xasan qudhiisa hoy u ah walaaca xasan oo sii kordhay ayaa markii dambe sababay inuu warqad codsi ah u diro waxa loogu yeero qaramada midoobay taasoo uu ku dalbanayo in bixitaanka ciidamada shisheeye dib loo dhigo muddo ku siman sagaashan cisho isagoo sidoo kale warqadda ku xusay inuu fashilmay islamarkaana socon waayey qorshihii dagaalka ay shisheeyuhu ku amreen inuu socodsiiyo warqaddan oo uu qoray mid ka mid ah la taliyaasha xasan sheekh sidaba ay sheegayaan taageerayaasha dowladda federaalka ayaa sagaal iyo tobankii bishan sebteembar loo diray xafiiska waxa loogu yeero qaramada midoobay ay ku leedahay magaalada new york ee dalka maraykanka halkaasoo uu sidoo kale ku sugan yahay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre oo la sheegayo inuu halkaasi u joogo arrimo ay ka mid yihiin inuu xoojiyo codsiga xasan hogaamiyaha dowladda federaalka dhanka kale xoguhu waxay tilmaamayaan in dowlado ka tirsan yurub ay aada u taageersan yihiin qorshaha bixitaanka ciidanka shisheeye ee atmis kuwaasoo haatan isha ku haya waxaa ka soconaya soomaaliya waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayaa go-aansatay sida ay dadka ka agdhudhow sheegayaan inaysan dhaqaale dambe ku bixin ciidamada shisheeye islamarkaana intii baxdaba ay ka jartaan qarashaadkii ku bixi jiray sidii ay u qorsheeyeen ay ciidanka shisheeye ee atmis uga baxaan soomaaliya waxaa la wada sugayo haatan waa jawaabta ay bixin doonaan waxa loogu yeero qaramada midoobay dowladda federaalkana wadnaha ayay farta ku haysaa maadaama aysan garanayn sida ay noqon doonto jawaabta soo bixi doontaa iyo in laga aqbalayo codsigeeda welwelka xasan sheekh uu la fadhiyo dhuusamareeb ayaa ah mid fakar badan ku dhaliyey waxaana suuragal ah inay ku kacaan xanuuno badan oo uu qabo murugada haysata awgeed wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa dugsi sare ka hirgelisay degmada buulafulay kadib munaasabad ka dhacday degmadaas zakariya cumar ayaa inoo soo jeedinaya munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana xarigga looga jarayay furitaanka dugsi sare oo laga hirgeliyey degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa waxaa kasoo qaybgalay marti isugu jirtay culummo waxgarad iyo mas-uuliyiin ka socotay wilaayada baay iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada iyadoona madasha ay ka dhacaysay munaasabada laga jeediyey hadallo kala duwan waxaa ka mid ahaa dadka lagu casuumay munaasabadan oo ka hadlay sheekh abu muslim isagoona sheegay waxyaabaha looga baahan yahay ardayga daalibu cilmiga ah adabka koowaad aadaabta koowaad ee laga rabo waxay tahay ikhlaasu niyati lilaahi tacaala cilmiga barashadiisa waa cibaado cibaadadu waxay u baahan tahay dar alle inay ka ahaato aadaabta labaad ee soo raacaysa waxa weeyaan rafcu aljahli can nafsihi wa can hayrihi waa in waxaad barato uuna kugu koobnaanin adiga naftaada jahliga aad iska saarto hayrkaagana jahliga aad ka saarto cilmiga aad baratay aadaabta lagaa rabo waxaa ka mid ah addifaac can ashariica shareecada iyo diinka inaad ku difaacdo sidoo kale waxaa isna ka hadlay munaasabada lagu daahfurayay dugsiga sare ee degmada buulafulay nabadoon ibraahim shaacirul islaam gudoomiyaha odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka isagoona goobta ka soo jeediyey tixi gabay ah oo uu ku cabirayay waxbarashada iyo muhiimadeeda taariikhda islaamka taxane eedan dheero toble beegsadaaw i taargeedbaluuma shay tajrubo ka jaro hatala tataadiyawma eh taariikhyahanada islaamkana taxajuuda kabiyana meela ka tabi hagma ilamayn kutan kutubada taariikhda iyo tafaasiirta qur-aanka tajriidu saxiix iyo tambiih iyo furuuco tuxfatul axwadiga lanki tafaftirsha fadan meela ku tixi raace tacliintana lamow tiiba talyaani iyo tarbiyatul islaama la are antolka iniskooyo tabarucaad la aruuriyo jalse la tabaaxo tacliin iyo walbarashada nisakooyona taariikhda islaamka ku turjumaas gabagabadii waxaa munaasabadan soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamsa abuujaxfar waxaana uu waaligu ka waramay maraaxishii uu soo maray furitaanka dugsiga sare ee degmada buulafulay insha allahu tacaala wilaayada geekamay daahfurahayte madrasatu fulay athanawiya athanawiyatu fulay lambasadin kasow ama dugsiga sare ee degmada buulafulay runtii maraaxil yahamari dugsiga sare ani la furo maraaxil yahamari may ku hortaytay marxaladii walbarashada degmada dugsiga hoose may ku horreytay dugsiga dhexe geekana ma insurugnaa dugsi sare furitaanshi xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo halgan kula jirta shisheeyaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday dalka iyo kuwa caratuurka u ah ayaa dhanka kale waxa ay dadaallo ku bixinaysaa siday bulshada uga haqabatiri lahayd adeegyada muhiimka ah sida waxbarashada iyo bixinta adeegyada asaasiga ah burcad kenyaanah ayaa waxaa lagu eedeeyey inay dhac ku hayaan xoolo dhaqato soomaali ah oo ku nool dhulalka muslimiinta oo ay xooga ku haysato dowladda kenya maxamed ciise ayaa soo jeedinaya xoolo dhaqato soomaali ah oo daaqsin u raadsaday deegaano ka tirsan mombasa ayaa kacabinaya burcad kenyaan ah marka meejan maanta shidhadaan isku imaana maxay tahay waddanka dadkan u imaanayba xoolaha anaga xoogka yaa maarata yaa ku dhiciyaan xoolaha lagu dhacay meejan maxay maraysaa boqol iyo konton neef habeen hore u dambaysay aniga maxaa liiga soo xaday laba iyo toban ur waxay si aad ah uga cabanayaan xoolalaydan in burcad kenyaan ah ay si xoog ah uga dhacaan xoolahooda islamarkaana qalanaya oo hilibkooda suuqyada u iibgeynaya waxay sheegeen in halkan ay keentay abaaro islamarkaana ay la kulmayaan boob lagu hayo xoolahooda qaar ka mid a dadka xoolahooda ay xoogga kaga qaateen kenyaatiga ayaa warbaahinta la hadlay iyagoona ka warbixiyey dhibaatada ay ku qabaan magacayga maxaa weye cabdulaahi cabdi buulle dadka maxaa ahay tayta tafeeta ka soo dalkacay oo meejan amaada samburu koonta kuwaale oo qariib halka orkaaba boqol iyo soddon kun uu ku fadhiyo looda maqhribkii la soo qaaday hal sac bayna laba sac bayna markay ahayd sagaal or oo qalan oo maaragtay ma hiribkiiba la rara bambaasi mirindi la ahdiyey maqaaryadii baa meesha ugu imaanay maqaari waan soo qaadnay maxaan keennay station boliiska oo samburu baan keennay maqaari hadda waa kun way yaallaan sidoo kale waxay sheegeen in xoolahooda laiska dilayo oo laiska dhacayo hilibkoodana loo iibgeynayo suuqyada aniga sacdiyaca shariifa lay dhahaa cadaaladaan u baahannahay annagu waxaan ka nimaanay tayta tafeeta meeshan countigan kuale waxaan u nimaanay abaar xoolaha annaga iyo annagaba hadda meeshaan ku noolnahay xoolihii dadkii aan u nimaanay oo beeraha aan ka kiraysanay xoolaha annaga ay qalayaan xoolaha annaga ay dilayaan lo' ma laha geel ma laha wax walba waa la laynayaa hilibkiina meel walba baase ilaa meelahaasaa loo qaadayaa hataa meelahan waa la keenaa baan u malaynayaa marka waxaan rabnaa hadda sagaal neefa olredy la laayay qaarna way maqan yihiin saakay hadda xoolaa maxay aheed meesha lagu qashay baa la tagay hadda hilib baa laga soo qaaday olredy meesha ayadaa guryihii xoolaha lagu qalay dad baa ku nool waa la joogaa waa meel masaajid dowladda kenya ayaa dalka iyo dadka muslimka ah ee soomaaliyeed ku haya dhibaatooyin aad u badan iyagoo dhul soomaaliyeed xoog ku qaatay ayaysan xitaa soomaalida ku badbaadeynin gudaha waddanka kenya wasiirkii waxbarashada dowladda federaalka cabdulaahi goodax barar ayaa sheegay in sanbaloolsho uu waalinaan jiray welina uu yahay nin uu ku dambeeyay raadkii waalida haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya cabdulaahi goodax bare oo soo noqday wasiirka arrimaha gudaha dowladdii tan ka horreysay ee federaalkana ka ahaa wasiirka waxbarashada ayaa ka hadlay warar isi soo tarayay oo ka soo baxayay xildhibaan cabdulaahi sanbaloolshe kaasoo ka dhan ahaa qabaa'il soomaaliyeed sanbaloolshe ayaa u gafay beesha ajuuraan sidoo kalena wuxuu aflagaadeeyey jufooyin ka tirsan beesha uu isagu ka soo jeedo ee xawaadle cabdulaahi goodax barre oo arrimahaas ka falcelinayay ayaa sheegay in sanbaloolshe markii sii hore uu waalaan jiray sambalowshe iyo wuxuu sameeyey ninkan waa ninaad wada taqaanaan qofaan aqoonin ma jiro aniga shaksiyan waxaa aaminsanaha oo caafimaadkiisa xun oo igu wacan tahay saan qiyaasayo xanuun horey u helay oo aan soo wada dhammaanin gar badanna waa ku dhex jirtaayo hadee inuu ninku khaldamay qof walba aragto xataa kuwa damcaa inay xoogoo u geel bixiyaan ama ay xoogoo qaboojiyaan iyaga laftirkooda way arkaan in wuxuu waxqaab daran yihiin xawaadle waxbaa laga sheegi karaa laakiin siduu wax uga sheegay si si qurxan ma ah koodax ayaa ku taliyey in warka sambaloolshe laga dhigo mid aan meel ka soo qaad lahayn laakiin hadduu qof walba yiraa anuu jufadaydan aadaya jufadaydan wax ka sheegaya inta kalena waa caynaya hadde xawaadnimadii meeshaas way ka baxday u malaymaa hadda sambaloolshe in intii geed lasoo fadhiisiiyo uu gar qaato uu xaal mariyo dadka uu caayay shisheeye iyo xawaadle dhexdiisaba u malaymaa inay dhacayso marka madashiina waaad ku habsaamaysaan haddaad maanta oo dhan warkaas wadaan sambalolshe ayaa ah nin haysta dhalashada dowladda ingiriiska kaasoo ay dadka qaar ku xantaan inuu muddo dheer la shaqaynayay sirdoonka dowladda ingiriiska hadda wuxuu ka mid yahay dadka qandaraaska ka qaatay xasan sheekh ee mar kale la doonayo in loo adeegsado hubaynta iyo holcagelinta junfooyinka balse wuxuu caado ka dhigtay inuu aflagaadeeyo junfadii ka diida qandaraaska uu soo qaatay warkan dhegaystayaal saaki wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqoon tobanaan ruux oo falastiiniyiin ah ayaa ku dhaawacmay iska horimaadi culus oo ka dhacay bariga magaalada khaza wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa shaaca ka qaaday in ku dhowaad soddon ruux oo falastiiniyiin ah maalintii shalay ku dhaawacmeen iska horimaadi culus oo bariga magaalada khaza ay kula galeen ciidamada maamulka yahuudda waxaa sidoo kale iska horimaadada barbar socday duqaymo ay diyaaradaha yahuudda ku garaacayeen xaafadaha magaalada khaza ee ku yaala bariga magaalada sideed iyo labaatan ruux ayaa ku dhaawacantay rasaas ay ciidamada gumaysiga yahuudda ku fureen dad rayid ah oo ku sugnaa bariga magaalada khaza ayaa lagu yidhi war ka soo baxay waaxda caafimaadka ee falastiiniyiinta boqolaal ruux oo falastiiniyiin ah ayaa shalay isugu soo baxay bariga magaalada khaza iyagoo gubaya taayaro dhagaxyo iyo sidoo kale dhalooyin ay ku jiraan maadooyinka qaraxyada ka samaysan ciidamada gumaysiga oo aan kasoo degin gaadiidka gaashaaman ayaa waxa ay la kulmayeen weeraro iska caabin ah maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada gumaysiga ay wiil dhalinyaro ah ku dileen isla daanta galbeed waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay ay ciidamada gumaysiga sii kordhiyeen xadgudubyada ka dhanka dadka muslimiinta ee reer falastiin warkii subaxnimo saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqoon waynaga intaa